warkaas waa jira laakiin ma ahan guddiga amniga guddiga amniga laba guddiga sidaada dawladu leedahay amniga qaranka iyo amniga gobolka labadaasaa jira mid midka qaranka waxaa guddoomiye ka ah madaxweynaha baa guddoomiye ka midka gobolkana waxaa ka ah gudoomiyaha gobolkaa guddoomiye ka aniguna ku-xigeen baan kaahay marka labada wanaagsan baan u malaynaya marka guddiga amniga gobolka saddex qof baa uga jidhay waxa weeye guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada iyo taliyaha xabsiga oo layidhaha shia saddexdaa qof baa uga jidhay saddexda kale oo ku daraa meesha wasiir iyo taliyaha ciidanka asluubta iyo kama kama xasan ninka la yidhaahdo cabdijamaal iyo kamid maaha guddiga amniga gobolka iyo cali nuur ha midna kamid maaha saddexdoodaad guddiga amniga waxay ka tirsan yihiin dawladda dhexe sideedana sideedana sharcigu iyo nidaamka wadanka u yaala hay-adu hay-adu waxay isu xukumaan si anaga wasaaradda amniga baanu hoos nimaadnaa kalis ciidan baan leenahay wasaaradda amnigaan leenahay madaxweynaan leenahay madaxweyne ku-xigeen baan leenahay halkaa un baa maaragta aniga shaqadan laiga joojin karaa wadada shaqadan laiga qaadi karaa laigana joojin karaa laigana magacaabi karaa laakiin guddi amni oo weliba aan ahayn guddigooda amniga shaqada igama joojin karaa shaqana igama diri karaan maxaa u malaynaysaa marka warqadda sababta loo soo saaray
marka ayagaa la weydiinaya anu hadda ma rabo inaan waxba hadda ku yidhaahdo waa hawshooda waxa weye dawladda kolley marka ma rabo
taliya warqadda waxaa ku qorneed sababaha lagaaga qaaday inay ahayd inaad ku takrifashay hubkii dowladda oo la yidhi cabdixakiin gurigiisa ayuu afarta gees iska dhigay hasi halkii gawaaridaas iyo hubkaasi ammaanka lagu sugi lahaa ka waran walla hubka hubka aan anigu ay sheegayaan horta inuu jira inuusan jirin waxaa sheegi waa kaba soo haray aniga haddii hubka hadda igula xisaabtamayso waxaa igula xisaabtamaysaa kuu sheegaa cidda ay xukuntaa magar haddii marka cidda ay xukuntaa iyagu igu eedeeyaan dee xaq way uleeyihin waa ay jidha arrintaas waayahay sababtashuqul ku lahayn sababta udu wada shaqeynta marka horeba gudoomiye ku-xigeenka baa ka tahay guddiga amniga gobolka bari wada shaqayn la-aan bay kaaga cabanayeen xubnaha guddiga ku jira walow aad sheegtay inaysan ku jirin taliyaha booli taliyaha cali nuur iyo iyo cabdijamaal waxaa ku sheegtay inaysan ku jirin guddiga amniga sababta u wada shaqayn la-aad yihiin gudoomiyaha gobolka bari muddo dheer bay soo jiitamayseen xurgufa idinka dhexaysay meena habbooneen mudana taliya inaad ka wada shaqaysaan amniga idinkoo u kaaftoomaya shacabka magaalada boosaaso walaal waxa weeye aniga iyo guddoomiyaha gobolka horta waa ruux shaqaa naga dhexaysa iyo gudoomiye ku-xigeen baa isu dhah laakiin wax wada shaqayn la-aana oo naga dhexaysa ma jirta haba yaraatee waxaan isku qabanay oo aan isugu nimid ma jirin anigu waxa weeye fasax baan ku maqnaa waxaan imid habeenka halkaa shirku ka dhacayay marka maalinteedii baan imid kabacdina warqadaan un baanu aragnay magarat waa wad maqnaa magarat magacaanaan is arag maanaa kulmin maanaa wada fariisan simaanaa yeelin magarat wax xurgufa oo kolley aniga xaddayda aan garanayo oo naga dhex maray oo naga dhexeeyay ma jiro annaga saaxiibaa soo gaadamaysay oo dara waan isugu nimid magarat hadii soo gaadambaysayna waa sheekaysanayna waa wada fadhinay marka haddii xataa labada iyada ay waxna dhex maraan waa shaqadaa naga dhexaysa hadda anaga abadaa ku heshiin karnaa laakiin dariiqooyin kale baaba soo dhex galay annaga labadooda shaqadaa naga dhexayso marka dad hadday shaqada ka dhexayso wuxuun baa dhex mari karaa waana ka heshiin karaa laakiin qofkaa shaqada kaala dhaxayn dee ma garan karayo sababta u walaal adiga kulan anagu hadda aanu yeelanay guddigaas ma jiro guddiga ku saabsan waaye guddiga warqada wey guddiga kalena xaq way uleeyihiin anaga waxaa yimid wasiirka iyagii waa isaga aadee wasiirka wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka iyo wasiiru dawla iyaguna waxa weye arrintooda way dhamaysteen baan umaynaya hadjaalan marka wixii yaraa ayagaa la weydiinaya laakiin marka anigu hadda hawshoodii ay u yimaadeen shaqada ahaa oo loo soo xirsaamay in anigu ka hadlo laakiin qolyaha guddiga kala sheeganaya warqada qoray anagu maanaa wada
waaya bal haddii aad si guud u cabirto warqadda soo baxday waxaa loo gudbiyey dhanka madaxtooyada puntland weli iyaga war kama soo saarin ma jidhaa dhanka madaxda ugu sarreysa puntland oo xiriir kula samaysay oo kaala hadashay warqadda xilka qaadista guddiga amniga gobolka bari ay soo saareen adiga waxyaalahan dadka la weydiin baa jira hadda waa midia waxaan marka wixii madaxda ku saabsan iyo wixii ay madax madaxdu waa madax walbana waa nala soo xiriiraan de waa madaxda iyagi laakiin arrintaas waxa weeye dee dad baa u xil saaran ayagaa jawaabtaa ka bixin doona haddii alla marka waktigeeda la gaaro marka aniga intaadii u ekaynsa waxa weeye intii ku saabsan gobolka iyo dhexdiisa warqadii intii jidheena waa kaaga jawaabay dadweynaha waxaan aada iyo aada uga codsanayna haddii alla ibnu amnigooda inay ka shaqaystaan amnigu qof kuma xirna cabdixakiim kuma xirna gudoomiyaha gobolka kuma xirna wasiir kuma xirna waa shay muqadasa intaasoo dhan ba ka qaalisan qof walba oo reer puntland qof kasta oo gobolka bari ku nool qof kasta oo degmada boosaasa ku nool waa inuu ka shaqeeyaa amniga amniguna waxa weye gorgorta meel annaga waxaa leeyahay mas-uuliyiin baa naloo magacaabay waa nalaga waa ka tegi karnaa waa joogi karnaa laakiin waxa aan tegayn oo burburayn oo dhumayn waa dadka iyo dalka dalka iyo dalka marka waxa weeye in loo shaqeeyo qofkii qof walbaana uu mutadawa u noqdo amniga ka shaqeeyo waa muhiim uu boolis ka noqdo uu c i d ka noqdo uu ka noqdo ciidanka foreska ah wax walbana uu ka horumariyo haddii ilaaha idmo dadweynaha waxaan leeyahay wax maaragtay hebel iyo hebel baa isqabtay waxbaha ku mashquulinina dantiina kale iyo waxaad ku mashquulsaan amnigiina iyo horumartiina iyo inaad ka shaqaysaan haddii ilaaha idmo taasaa khayrka ku jira taasaa horumar ku jira taasaa wanaag ku jira